maamulka xaafadda antiwadaag oo ku duulow nadaafad xumada xaafad iyo guddiga xaafadda nolol nadaafadeedka suubi guud ahaan xaafadda antiwadaag ee degmada garowe silandaabula qashinka ilaa ku nadiifiya xaafadda oo halgoob niskasheeni iyo weliba kormeerka seetay goobaha qashinka la ka aruuriyey xaafadda madaga xaafado haweenka iyo tuulooyinka degmada garowe madaga xaafado haweenka iyo tuulooyinka degmada garowe xaliimo cabduqaadir bare oo ku hadlayana maamulkii bulshada xaafadda antiwadaagka amaanti oo la hayo suubiyeen raxiim waxaa sharafku noo ah inaan maanta wadno maalintii labaad oo kaambeygii xaafadaha loo diray xaafadda hantiwadaagta shaqaysay oo majagoroya ka shaqaysay si fiicanna u shaqaysay oo aanu hadda la joogno jimcadana tiri waan shaqaynaynaa marka xaafaduhu waa diyaar waxaan ka codsanaynaa in muxuu ahayto aynu si degdega qashinkaan u qaadna saan qashinka loogu soo baarkeen aad iyo aad bay u mahadsantahay xaafadda muxuu ahayto hantiwadaag shaqo fiican bay qabatay mubaaragna waxaa laga gurayey muxuu ahayto garanwaagii midna waa la jarayey halganna qashinkii ay gureen jimcadii waa ka qaadnay insha allah qashinka magaalada oo nadiifa waa roobku imaan doona haddii laha idmo aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa sida firfircoon ay guddoomiyaashu diyaar ugu yihiin inay dalkooda ka shaqeeyaan sidoo kale guddoomiyaha xaafadda antiwadaaga degmada garowe muscab cabdiasiis cali eedhinishay ku hadalay ololaha nadaafadeed iyo kasuubeen xaafadda
waxaan saaka ololo ballaaran oo nadaafadeed qaadnay xaafadda hantiwadaag ee degmada garowe runtii ma ahan maalintii noogu horreysay ma ahanna maalintii noogu dambeysay ee asbuucle iyo bille iyo ololo guud oo nadaafadeed intaba diyaar waxaanu nahay inaynu nadiifinno bulshada aan mas-uuliyadda u nahay waxaan halkaan rabaa inaan oga faa'iidaysto bulshada xaafadda oo guryaha ku leh dad waxaa jira caadaystay guryahooda qashinka u horyaalin haantii qashinkana ay wajahadda u taallo runtii waxa ayaan darraa in haantiina bannaanka ku taallo qashinkaagana derbiga hoganayo waxaas wax loo adkaysan kara maaha waa kula xisaabtamaynaa dadkaas caadaystay in qashinka halkaa u yaalla inta haddeer waxa weeye ay bogcadaha bannaanna iyagana waa ka shaqaynaa laakiin waxaanu ka shaqaynan oo aan rabnaa inaan ku ganaaxno kulana xisaabtanno nin gurigiisu qashin hor yaallo oo caadi u dhisan yahay waxa weeye gudahaana waa ka nadiif bannaankana waa ka wasakh runtii taas ma qaadan karno waxaan halkaan uga mahad celinayaa madaxa xaafadaha iyo madaxa nadaafadda iyo madaxda guud ee degmada dhammaantiin waxaan leeyahay mahadsan tihiin waxa weeye xafiiska arrimaha bulshadana isagana qayb lixaad buu ka qaatay agaasimaha iyo xogayahaba dhammaantiin waxaan idin leeyahay shaqaanu diyaar u nahay bulshada reehanti wadaag runtii waxaan halkaan mahad celin ballaaran uga samaynayaa guddigii sharafta iyo qiimaha lahaa ee xaafaddu ay leedahay runtii anuu guddoomiyaha waaye oo saaka sidaa mugga iyo miisaan kale qashinka ugudhay oo u nadiifisay oo mar kastana diyaaruwa waxaan idin leeyahay beerkeeda idinka ogsoon shaqo fiican baad qabateen waad xaafaddiina iyo bulshadiina u qabateen runtii annagu waxa weeye volunteer baanu dalkan dadkaan ugu shaqeynaa waa mahadsantiin baan leeyahay mar labaad marna saddexaad waxaan degmada iyo arrimaha waaxda arrimaha bulshada iyo kambaniyada waaweyn nadaafadda ka codsanaya in qashinkan sida maanta ugu dhaqsiyaha badan ilaa duhuradii la guro si aynan qashin kale oo ballaaran aan loogu soo darin qashinka meeshaan yaal